oo ama xaydkii markuu dhamaado muddadiis markay go-do ama sidaasoo kale dhiigga dhalmada oo nifaaska la idhahdo markuusna go-o dhamaado inay meedhata iyaduna waa waajib iyaduna laisku waafaqsan yahi halkaas waa saddex waxaa jira meedhoyaal kale oo culimmada qaar kamid waajib ay ka dhigeen waxaa ka mid a kii gaalka markuu soo islaamo gaalkii markuu soo islaamo culimmada qaar kamid waxay inuu meedha waa waajib walna waxay waa sunne meedhashooyinka kale waajibka waxaa ka mid a maalinta jimcaha in la meedho jimcaha in la meedho salaada jimcaha loo meedha iyaduna waa waajib oo xadiidka kusoo aroortay waana arki doona insha allah oo laga yaaba inaan aragno kuyaguna xasan sheeg meydka in la meedhaana waa waajib meydka in la meedhaana waa waajib qofku markuu dhinto meedhitaankiisu waa waajib wuxuu waajib ku yahay dadkii noolaa inay meedhaan ayuu waajib ku noqonaya waay jimaaca soo xasilitaankiisa masaa'il fara badan baa la xidhiidha laba arrimoodun haddayna ka sheegno midu waa kan iminka xadiidku sheegayo oo ah meedhashadii jimaacu hadduu soo xasilo meedhasha waajib noqonaysa jimaacu hadduu soo xasilo arrinka labaad waxaa imanaysaa meherkii oo kaamila gabadha hadduu ninku guursado oo dabeetana uu la khalwoodo ama uu tago meherkii kaamil buu noqonaya can abi jacfar ibni moxamed ibni cali ibni xusein ibni cali bni abi aalibin radia allahu canhu anahu kaana huwa abuuhu kaana huwa wa abuuhu moxamed ibni cali iyo aabihii waxay ahaayeen cinda jaabir bni cabdillaahi jaabir bni cabdillaahi ayay la joogeen wa cindahu agtiisana waxa ahaaday qawmun dad baa la joogay fasa'aluuhu waa weydiiyeen fasa'aluuhu can ilgusli meedhashadii ayay wax ka weydiiyeen meedhashadii ayay weydiiyeen faqaala wuxu uhi yakfiika saacun saac baa kugu filan yakfiika saacun saac inaad ku meedhatid baa kugu filan faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi maa yakfiinii iguma filla inaan saac keliya ku meedho faqaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi kaana yakfii man huwa awfaa minka shacra mid kaa tima badan ayuu saacaas yuu ku filnaa wa khayran minka kaana khayr badan yuriidu wuxuu jeedaa rasuula lah sal slam uma amanaa fii thoobin deetana mare yani mare keliya ayuu nagu tukiyey wa fii lafdin kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabiga ilaah wuxuu ahaa yufriqu lmaaa biyaha ayuu ku shubi jiray calaa ra'sii madaxiisa alaaan saddex jeer buu shubi jiray qaala radia allahu canhu alrajulu aladii qaala maa yakfiinii ninka yidhi iguma filna huwa waxa weeye alxasan ibnu muxamed ibnu cali bn abi aalib radia allahu canhu abuuhu muxamed ibnu xanafiya aabihina maxamed ibnu xanafiya la odhan jiray oo ahaa waay muxamed ibnu cali ibnu xusein xuseen oo uu dhalay cali ibnu abi aalib oo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam awow uu u ahaa baa ninkan isagana awow u ah muxamed ibnu cali ibnu xuseen xuseen inankiisii baa dhalay markaa waxa weeyaan maxamed wey markaa jaabir bin cabdillaahi bay la joogeen annahu kaana huwa wa abuuhu cinda jaabirin jaabir agtiisa ayay joogeen jaabir bay la fadhiyeen dabeetana wa cindahu qawm wa cindahu qawmun malaha nuska qaarka waxay qorayaan wa cindahu qawmuhu cindahu qawm wa cindahu qawmun xaafidku isagu wuxuu sheegay wa cindahu qawmun in bukhaari aanay ku jirin ha'da ku jirta cindahu hadaas hadaasi kuma jirta buu yihi ee cumdatulaxkaamka kitaabkan unbay ziyaadaasi timid deetana shuraaxda qaar ka mid a oo wuxuu gala jeeda markaa sheekhiisii ibnu mulaqin ayaa damiirka wa cindahu ku jira waxay u celiyeen jaabir bay u celiyeen buuli wa fiihi maa fiihi deetana yani hadalka damiirka in halkaa loo celiy waa diidan walaysa hadihi riwaayatu fii muslimin aslan muslimna kuma jirta buuli riwaayadaasi marka wa cindahu horta muslim kuma sugna bukhaarina ha'daasi kuma jirto wacalaa haadaa siduu sancaani sheegayo muu yani waa ihmaaliyey shuraaxda cumdaha qaar ka mida sida zarkashi oo kale waa ihmaaliyey inuu caddeeyo bui halkaas marka fasa'aluuhu can lgusli jaabir baa la weydiiyey kayfiyadda loo meedhanayo faqaala yakfika saacun saacun suucun suwaacun waa saddex luqo oo la aqriyi karaa saac suuc suwaac saacu waa saacii nebiga calayhi salaatu wasalaam arbacatu amdaad afar mudo mudku waxaan waa labada gacmood la isku geeyey gacmo aan waaweyneyn aan yaryarayn dhexdhexaada waxa ay daraan saa daraaddeed marka zakaatulfitrada la bixinayo de afar mud baad daraysa waad dari doontaa intaad si fiican u buuxisid waad ku shubi haddana waad soo dari waad ku shubi haddana waad soo dari afar jeer afartaas waa saac waa intii zakadu ay ku baxaysay wayaan zakaatulfitradii waxaa lagu qiyaasay laba kiilo iyo afartan garaam baa lagu qiyaasay saacaasi marka saaca afar mudo intaasa ayuu ku meedhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam micnaheedu maaha intaasun baa lagu meedhanaya mid baa ka badsanaya mid baa ka yaraysan kara laakiin wuxuu inoo sheegayaa un rasuulku calayhi salaatu wasalaam intuu ku meedhan jiray saac baan ku yuu ku meedhan jiray biyaha intaas ayaa uu ku meedhanaya فقال رجل ما يكفيني كما في النبي فقال جابر كان وحوها يكفي من هو خ... من هو أوفى منك من أذيك كا بيع أوفى وحا صورة قال إنه مكا معنيه ذو يهي أطول من أذيك كا بيع أما بأوفى منك شعرا من أذيك كا تم بضن وهذا مكا تمها بضن وحي قادنا بيب بضن بقادنا مركا من أذيك كا تم بضن باصاعة سأفرتها كم يرجري أو ولي من كا خير بضن marka sidibadu tirada aniga kuma filna way kugu filnaan karaan qof yani hadduu tiraa isku filnaysi waa isku filnaysin karaayo waa ku meedhan karaa rasuulka calayhi salaatu wasalam waxaa kale la wariyey inuu mud intaa in leeg oo biyuhu intaa ay qaadaan intaa in leegna inuu ku weysaystay kaa afartiina inuu ku meedho laakiin taxdiid maaha iyad yani intaas lagu xadinaya maaha man huwa awfaa minka shacran mid kaa tima badan ayay ku filnay وخيرا منك كخير بدن marka khayr marka la dhaado waxa lagu cadfiya mantaas iyo mantaas oo yakfiid mafcuulkeedii ah khayrunna wala aqriyada marka waxay noqonaysaa un khabar mubtadiisu gaan yahay huwa khayrun dhe huwa khayrun minka yuriidu rasuulullaahi sallaa cala sallam uma amana fii thawbin mar ayuu markaa nagu tukiyey fii thawbin yani hal mar oo keliya yani go la guntado ayuu nagu tukiyey waayo salaada markay gaadhna insha allah kitaab asalaa cawarada asturitaankeeda marka la marayo halkaas buu noogu sheegi doonaa qofku maro keliya waa ku tukan karaa haddii berigii hore dadku sideennana kale may ahayn go-na way guntan jireen go-na waa la huwan jiray marka waxa laga dadka qaar kamid inayna haysanin go-i ay huwanayeen oy keliya haystaan go-a ay markaas ay guntanayeen go-a la guntanayay baa isna laba qaybood u qaybsamayayo go- weyn oo qofka laga yaabo inuu u qaybsamo inuu barhna uu guntado barhna uu huwado iyo go- iska koobanoo qofka laga yaabo inuu cawradiisii un intaa hoose unu ku qariyo oo وجنتدو كايدن وين امر ان شاء الله وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على راسه مدح يكشو جري بيها ثلاثا قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وابوه محمد بن الحنفية محمد الحنفية يا ابينا الكاين كدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ وحري رحمه الله باب التيمم تيمم كي أيوباويه باب التيمم تيمم كباب كيسي ويان تيمم كنا واجب جبيسي قوي يعني عيدا أمر دولك أولو طهارة قاته يا تيمم لا يدهضا تيمم كل قاهان يعني اللغة العربية وحويا القصد قصدي يعني الشيء أو لو قصديه أيا لا يدهضا أه تعريف أهل العلم ويكو تعريفيين تيمم كشرع أهان أما إصطلاح فقه هذا وحا أه تعريف كالدوان بكل شيئين ك ابن الملقن وكالوحف تعريفي قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله يعني قفك وقستيا عيدي إنه قارسيه وجهي لبدا كف شروط قارن له بدلنا وحي كتهي طهارة دي بيه لقو طهارة قادني أي بدل كتهي عند تعذر استعماله مركب بيه الاستعمال كروايه ay in biyihii la isticmaalaa ay suuro geli weydo ayaa ciiddii loo leexanaya oo ciiddii baa lagu dahaaro qaadanayaa kaas baa waxaa la yidhaahdaa tayamum baa la yidhaahdaa tayamumkaasi waa sugan wuxuu ku sugan yahay kitaabka qur-aanka ah iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam علمدنا واكويج معه كتابك وحود إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا يعني هدي أد ويدين بياد كوغي سيستين ما تقطها رقالتين فتيمموا وحد كوغي جويستين صعيدا طيبا صعيدا طاهرا طيب طاهر بالوغلا جدا سنهنا وحا قد لله حديثا الناس صعتا هي حديث مركا بخاري مسلم سو سارين اسنا حق دمي نوغي مدن حديث صدحات وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا dhulkii iyo yani dhulkii waxaa laga yaala masaajid meel lagu tukado iyo daahir shay lagu daharo qaato culummada muslimiintuna waa ku ijmaacday in waxa weeyaan tayamumku yahay shay sugan ahlu cilmigu waxay isweydiiyeen ma ruksa mise waa caziimo saas daraaddeed baa culamada qaarkan waxay yidhaahdeen tayamumku waa rukso iyo fadiilo wey yani waa rukso ummaddan la siiyey qolo kale waxay mayan rukso maahee waa caziimo weeyaan culamada qaar ka mid waa dhexdhexaadiyeen hadalkaasiyo waxay yidhaahdeen in tayamama licadami almaa'i facaziimatun qofka haddii uu u gebagabaysto biyo la-aan hadduu biyo waayo waa caziimo wey yani waajib bay ku tahay inuu marka waxa weeyaan uu tayamumo wain tayamama maca wujuudihi limaanicin ka maradin wanaxwihi faruksatun haddii qofkii biyihii oo uu haysto iyadoo biyihii ay yaalaan dabeetana uu gebagabaysto laakiin wax keensanaya inuu marka waxa biyaha uu isticmaali kari waayo ay jiraan sida xanuun oo kale iyo wax lamid a xaaladaana waa ruksa wey haddii biyo la waayona waa caziimo waa waajib haddii marka waxa weeyaan biyihii la hayana waa ruksa hadal noocaasoo kale ana markaa waa la sheegay tayamumka goorma faralkiisuu soo degay yani waa waajib tayamumku asbaabta keensata tayamumkuna waynu sheegi doonaa insha allahu tacaala waxyaabaha keenaya markaa qofku inuu markaa uu gebagabaysto waktigii ay la faral yeelay sanaday ahayd saddex qowl bay ku tilmaameen culimmadu waxaa la yidhi sanadkii afraad hijiriyada ayuu ahaa waxaa kale la sanadii lixaad ee hijiriyada ayuu ahaa waxaa kale la yidhi sanadii shanaad ee hijiriyada ayuu ahaa sanadii shanaad ee hijiriyada yani waa saddexda sanad isku xiga wana afar iyo shan iyo lix ayay markaa ku kala sheegeen isagu sancaani wuxuu leeyahay qolada tiri sanadii afraad hijiriyada ayaa la sharciyey baa raajixa culimmada bedidana sidaas bay ku tegeen waxaana u ahaa dagaalkii la odhan jiray ghaswatu bani lmustaliq ama ghaswatu lmuraysiic ayaa lagu marka waxa waktigaas dagaalkaas baa faralkii uu soo degay yani aayadda qur-aanka falam tajidu maan fatayamamuu saciidan tayiban dagaalkaas ayuu markaa kusoo degay aayaddan qur-aankii sabanuzuul bay lahayd markaa bukhaari muslimna waa soo saareen qisada caaisha radia allahu canha qisadu waa dheerayd marka intaa tayamum ka khusaysa waxay ahayd caaisha radia allahu canha waxay soo isticaaraysatay kuul ay leedahay asma kuul bay sidatay iyadoo aynay lahayn oo markaa walaasheed baa lahayd asma deetana ciidankii markay socdeen bay meel degeen marka meeshii ay degeen ayaa waxay doontay markaa yani way baxdo xaajadeedii bay u baxday way soo noqotay markay soo noqotay baa la doonay in la guuro laabteedii bay taabatay waxay iska weyday markaa kuushii ay xidhnayd deetana waxaa la gudagalay in la doondoono ciidankiina waa dib baa loo dhigay biyana ma haystaan salaadii baa soo gashay iyada oo markaa la raadinayo oo la doondoonayo kuushii dadkiina biyo ma haystaan salaadda waktigeedina waa joogtaa marka dadka qaar ka mid ihi waxay tukadeen bilaa weyso bilaa biyo ayay ku tukadeen deetana aayaddan qur-aanka baa soo degtay falam tajiduu maaan fatayamamuu saciidan tayiban haddii idan biyo haysanin oo biyo la-aan idinku dhacdo waxaad markaa aad ku dahaaro qaadanaysiin ciidda ku dahaaro qaata oo halkii biyaha iyada idiin gelaysa oo marka ku iyada markaa ku dahaaro qaata oo salaadii ku banaysta marka markii awrkii la kiciyo baa awrka hoostiisa laga hela kushina marka sababtaas ayaa iyaduna ay lahayd wuxuu sheekhu raximah اllah can cimraan bni xusayn radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama nebiga ilaahay ra'aa rajula nin ayuu arkay muctazila dadka ka dhex baxsan muctazilka waa qofka dadka ka dhex baxay muctazilan ay munfarida keligii buu gaar isku taagay lam yusalli fi lqawmi qowmka dhexdiisii kumuu tukanin lam yusalli fi lqowm qowmka dhexdiisii kumuu tukanin asxaabadii dadkii tukanayay faqaala yaa fulaan wuxuu ihi hebelow maa manacaka maxaa kuu diiday an tusallia fi lqawmi dadka markaa inaad la tukatid maxaa kuu diiday dadka inaad ku dhex tukatid yani gaar buu isku taagay faqaala yaa rasuula allah wuxuu rasuulka ilaahay oo asaabatnii janaabatu jinaaba ayaa igu dhacday walaa maa biyana ma jiraan ay walaa maa cindii biyaan hayaana ma jirto faqaala calayka bisaciid waxaa korkaaga ah bisaciidi markaa saciidka ama ciidda badhe saciidka waan sheegi doonaa insha allah ahlu cilmigu waa isku khilaafeen yani waxa weeyaan waxa lagu tayamumayo facalayka bisaciid saciid waxaa la yidhaahdaa kullu maa calaa wajhi lardi dhulka dushiisa waxa saaran ee ciiddii le ee quruuruxii le ee dhagaxaantii le kuwaasoo dhan baa la dhaha saciid keliya gaarkuma aha turaabkii un oo ciiddiya ina dhulku aqsaam buu waxyaaba badan buu ka kooban yahay ciid buu leeyahay oo boor buu leeyahay oo waxa weeyaan bataax buu leeyahay oo waxaasoo dhan buu ka kooban yahay quruurux buu leeyahay oo dhagaxaan buu leeyahay oo dhagaxaan waaweyn buu leeyahay oo marka saciidku waa kaa calayka bisaciidi marka haddaad doonti ciiddaba ku fasiro waxaa tirahdaa calayka bisaciid ciid baa korkaaga ah fa innahu yakfiika ciiddaasi waa kugu filan tahay inaad marka waxa weeyaan aada ku gebagabaysatid ama ku daharo qaadatid fa innahu yakfiika ay yugnika can ilmaa biyihii waa kaa kaaftoonsiinaysaayo waad kaga kaaftoomaysaa bukhaari wuxuu soo saaray xadiidkana mukhtasara iyo isagoo muawala lafdigana isagaas kale muslimna waxa uu kusoo saaray kitaabkiisa saxiixa isagoo muawala yani xadiidka oo dheer ayaa uu soo saaray culimada qaar ka mid ihi sida markaa uu tilmaamaya shaarixu way wahwiyeen wahmi bay ku dhaceen buu leey yani oo xadiidka bukhaari keliyun bay u nisbeeyeen muslim markaa waxay idhaahdeen muslim yani muu soo saarin taasina waa waa markaa waa wahmi wey bukhaari iyo muslim labaduba waa soo saareen saa daraaddeed ba sancaani wuxuu leeyahay xaashiyada uu ku leeyahay markaa waxa weeyaan sharxa ibn daqiiq alciid xadiidi cimraan ibn xusein kumaana arkin saxiixu muslimka sheikhulislaamna saas oo kale xadiidi cimraan ibn xusein bukhaari un buu u nisbeeyey muslimna muu tiirinin muslimna waa soo saaray wa inamaa dakarahu muslim fi xadiidin tawiilin xadiid dheer buu markaa ku jiray xadiidku saa daraaddeed baa markaa laga yaabaa inay u arkin oo ishooda ay duuftay ay il duufeen ana rasuula اlahi sal l sl ra'aa rajula muctazila muctazilka waa munfarid yani qofka dadkii ka dhex baxay lam yusalli fi lqowm ay maca alqowm dadkii lamu tukanin faqaala ya fulan rasuulku wuxu ya fulan fulan waa kinaayat can alaclaam magaca qofkiisaba kinaaya ka ka taagantay qofka magacii lagu yihi muxamed ama ibraahim ama cali la odhanayay bay ka joogtaa waxaa kula mida fulanatun hiblaayo hebel iyo hiblaayo markaa ismigii uu lahaa qofku bay kinaayo ka tahay saas daraaddeed waxaa la yidhi muhanana lagama dhigo jamacna lagama dhigo lamana jamciyo lamana taniyeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa daahirkee muuqata ninkan wuxuu kula hadlay lafdigan oo wuxuu yihi yaa fulan isaga laftiisa markaas hebelow hadalkaa inuu yidhi rasuulku waa ixtimaashaa oo lafdiga lafdiidaba ku dhawaaqay waxaa kala suurtagal ah inuu magaciisiiba kula hadlay magaca uu lahaa ninkan inuu kula hadlayba laakiin raawigii uu markaa ka kinaayooday oo rasuulkuna magiciisa ugu yeedhay laakiin raawigii xadiidka werinaysa uu yihi yaa fulan oo ay suurtagal tahay inuu magiciisiiba ilaaway amaba si kalea markaa u dhici kartaba labada arrimood way ixtimaashaa ninka magiciisa waa laisku khilaafay ibnmulaqin isagu waxa uu ku sheegay oo wuxuu leeyy ninkan waxaa idhahdaa khallaad ibnu raafic ibnu malik ninkan fulankani wuxuu ahaa ninkaas buu yidhi bederna waa xaadir bederna waa lagu dilay waxaa kale dhimay bederna laguma dilin yani ninka laftiisa faqaala maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya fi lqawmi dadkiinad la tukatid maxaa kuu diiday faqaala yaa rasuula allah asaabatnii janaabatun jinaaba ayaa igu dhacday buu asaabatnii janaabatun walaa maa ay walaa maa cindii biyana ma haysto marka asaabatnii janaaba waxaa suurtagal ah in ninkani una garanaynba inay mashruuctay in la gebagabaysto oo la taymumo haddaa biyo la waayo ninkii waa janaabaysan yahay yani daahir maaha inuu meedho ayuu u baahan yahay biyana ma haysto waxaa laga ya markaa inuuna garanaynin tayamumkii inay mashruuc tahay inuuna garanaynin uu jaahilka yahay taasi waa mid waxaa kale suurtagal ah inuu garanayo tayamumkii lakiin uu ictiqaadsan yahay in qofka jinaabaysan inuuna gebagabaysanaynin ee gebagabaysigu uu leeyahay in qofkii weysada qofkii weysaysanayay markaas ay gaar ku tahay un inuu kaasoo kale ictiqaadsanaana waa laga yaabaa marka ibnu daqiiq ilciid wuxuu leeyahay markaa ixtimaalka dambe ee ah inuu ninkani markaa waxa weeyaan uu ictiqaadsanaa uun in jinaabadu ama tayam inla jina qofka jinaabaysan uuna gebagabaysanaynin taas baa raajixa buu leeyahy sababtoo ah tayamumka mashruuciyadiisa iyo waktigii la sharciyeeyey ee tayamumka uu soo degay waktigan ama cimraan ibnu caas waktiguu soo islaamay cimraan ibnu xusein waktigu soo islaamay way ka horeysay cimraan ibnu xusein waktigu soo islaamay waa ka horeysay oo cimraan wuxuu soo islaamay sanadkii khaybar dagaalka khaybar la odhan jiray waktigaasuu soo islaamay tayamumka waktigii la sharciyeeyna waktiga waa ka horeysay marka taas waxay kutusinaya saxaabada inay garanayeen in xaaladan yani waktigan xaaladda inay inay gelinayeen saxaabadu tayamumku inuu markaa sugan yahay oo shay mashruuca u yahay laakiin waxaa suurtagal ah ninkan inuu islahaa haddaad jinaabaysan tahay tayamumku kaa rafcin maayo jinaabadii oo ku daahirin maayo oo tayamumku gaar wuxuu ku yahay weysadii oo kale taasoo kale inu iska markaa ictiqaadsana ayaa suuragala asaabatnii janaabatun walaama faqaala calayka bisaciid saciidka ayaa korkaaga ah fainahu yakfiika ee yugniika can ilmaa biyahaasee kaa kaaftoonsiinaya xadiidkan iyo xadiidka soo socda labadaa xadiisba waxay tilmaamayaan maaragtay tayamumka ayay inoo sheegayaan axkaamtiisa xadiidka ugu dambeeyaana waxa uu tilmaamayaa ee saddexaad in khasaaistii ummadda uu kani ka mid yahay yacni waxyaabaha ummaddan loo gaar yeelay inay ka mid tahay oo ummadihii hore inay la wadaagaynin ummaddan waxyaaba lagu khaaska yeelay inay ahayd haddayna in yar markaa ka warranno tayamumka wixii ku tacalluqa axkaamta ama masaa-isha ku tacalluqa markuu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam calayka bisaciid calayka bisaciid waxaa halkaa lagu tilmaamayaa wixii qofku ku weysaysanayey cafwan wuxuu ku gebagabaysanayey qofku wuxuu ku gebagabaysanayahay ku gebagabaysanayay bay tilmaamaysaa calayka bisaciid saciidkuna waxa weeyaan shay kasta oo dhulka dushiisa saaran ee ciiddii leh ee boodhkii leh marka waxa weeyaan bataaxii leh ee quruurxii leh yacni kuwaasoo dhan waxa la dhahdaa saciid baa la dhahdaa culimmadu haddaba waxaa lagu gebagabaysanayaa kullu maa calaa wajhi lardi wax kastoo dhulka guudkiisa saaran miyaa lagu gebagabaysanayaa laakiin dhulka ka mid ah wax kastoo dhulka dushiisa saaran laakiin dhulka ka mid ah maxaa ku baxay dhulka aan aan ka mid aan ahay mise waxaa lagu gebagabaysanayaa un dhulka qayb wax ka mida uun oo turaabkiia mise waxaa lagu gebagabaysanayaa wax kastoo dhulka dushiisa saaran oo ah marka waxa weya wixii dhulka ka mid ahaa iyo waxaan ka mid ahayn waa saddexdaa aqwaasha saddexdaa waa ku leeyihiin sida mashhuurka ah imaamu shaafici raximah llah ay madhabkan shaaficiyada ku sugan imaamu axmedna laga wariyey riwaayo uu leeyahay waxa iyagoo yidhaahdeen laa yajuuzu tayamumu ilaa bituraabin ciid ciid mooyaane wax kale oo lagu gebagabaysanaya ma jirto ciiddaa boor kale ee kusoo raacaysa unbaa lagu gebagabaysan karaa wax kaleo lagu gebagabaysanaya ma jirto dhagaxii masaxnaa lagu gebagabaysan maayo ciiddii bataax ahayd lagu gebagaysan- gebagabaysan maayo iyo marka waxa weeyaan kuyoga la midka ah waxaa u dila qawluhu tacaala famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu marka tayamumkii aayadda qur-aanka ka warramaysay waxaa la sheegay famsaxuu biwujuuhikum waxaad ku masaxdiin wejiyadiinna iyo gacmihiinna yaa cii- yaa lagu masaxayaa ciiddii marka waxay aayadda qur-aanka ku tusinaysaa in waxa wejiga lagu masaxayo ee gacmihii lagu masaxaya uu yahay uu keliya uun turaab wixii gacanta soo raacaya gacantana waxaa soo raacaya turaabkii ee dee dhagaxii soo raaci maayo bataaxina soo raaci maayo waxyaabahay kale dhulka ka mid ahaa iyaduna soo raaci mayso ee aan turaabka aan ahayn marka famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum oo wixii gacanta soo raacayay ee dabeetana wejiga lagu masaxayey ee dabeetana gacmaha lagu masaxayey kaasna turaab mooyaane wax kalama noqonayo kaas waa daliil waxaa kala deliishadeen qawluhu tacaala jucilat liya alardu masjidan wa jucilat turbatuhaa tahuuran dhulka waxaa laiga yeelay masaajid ciiddeedana turbadeeda wa jucilat turbatuhaa ciiddeedana waxaa laga dhigay daahir si gaaraa loo sheegay wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran buu xadiidku ahaa riwaayo kale waxaa jirtaa wa jucilat turbatuhaa ciiddeedii waxaa laga yeelay marka ciiddii baa si gaara loo sheegay facama alarda bixukmi masjidi marka la eego xagga masaajidnimada iyo dhulka in lagu tukan karo waa camimeen meel kasta waa lagu tukan karaa meel masaajida iyo meel aan masaajid ahayn dhulkao dhan waa lagu tukan karaa meel buura iyo meel banaana laakiin xaggii tahaarada wuxuu ku gaar yeelay oo keliya un turaabkii turaabkii oo ah ciiddii marka adiladaas bay deliishadeen ay ku tilmaamayaan in waxa weeyaan tayamum waxaa lagu tayamumayaa uu yahay turaabkii un waxaa lagu gebagabaysanaya qaar ka mida waxay yidhaahdeen waxa bannaan in lagu tayamumo oo lagu gebagabaysto bikulli maa kaana min jinsi اlardi wax kastoo dhulka jinsigiisa ka mida wa waxaa lagu iطlaaqi karo ard yani dhul la odhanayo oo jinsiga dhulka ka mida in ajnaasi waa kala duwan tahay oo ciiddi baa kala duwan ciid waxa jirta dhanaan oo waxba baan soo saarayn wاladi khabuثa laa yakruju ilaa nakidan yani ciidna waa ciid wanaagsan oo wax marka lagu beero soo saaraysa ciidina waa ciid waxbaba aan soo saaraynin oo wada milaxaba waxa weeyaan dhulna waa dhul bataaxa dhul waa dhul booda dhul waa quruurux yani waa kala duwan tahay xagga midabadana waa kala duwan tahay oo mid casi mid madooba waa la helaya sida xadiidkii ku sugnaa marka rasuulka calayhi salatu salaam nabiy llaahi aadam markii la abuurayey dhulkao dhan baa laga soo qaaday deetana saasay durriyadiisa noqotay mid cas iyo mid cad iyo mid madow dhulka aqsaamtiisa iyo midabadu leeya ciidda ma garanaysa kii casaa iyo kii madoobaa iyo kii cad caddaa waxay noqdeen ciiddan dhulkan laga soo qaado dhulkiiba markaasaa noqonaya marka waxay dhahdeen bikulli maa kaana min jinsi lard wax kastoo dhulka jinsigiisa ka mida waa lagu gebagabaysanayaa walow gacanta biyuna soo raacinbe gacanta marka lagu dhufto dhulkii la saaro ee saa loo soo qaaday in waxba soo raacinbe e haddii la odhanayo waa ard waa dhul la odhanayo oo jinsigii arlada uu ka mid yahay waxa weeyaan waa lagu gebagabaysanaya waxaa ka mid a dhagaxaantii waaweyneed ka sak ka sakratil ka sakra yani waa dhagaxa weyn ee markaa roob bur ku da-o wixii dhakada ka saarnaa o dhan oo baabiinaya ee saafiga hadda gacanta la saar waxbayna soo raacaynin kaa laftiisoo lagu gebagabaysanayaa baa layidhi oo dhulkii bataax ahaa baa lagu gebagabaysanaya oo dhulkii marka waxa weeyaan yani waxaas o dhan waa lagu gebagabaysanaya iyo ciiddii waxa weeyaan aan boor ba lahayn yani ciidda lafteeda malaha noocyo kala duwan baa maranaya soo maaha bur ya imanka xeebtoo kale meelaha qaar kamid waxaa jirta dee ciid meeshaas ka saarno markaa aan gacantana soo raacay marka iyagu waxay ku saareen waxay dhahan wixii jinsiga dhulka aan ka mid ahayn lagu gebagabaysan maayo in lagu gebagabaysan ma banaano abu xaniifa caynkaa markaas uu ku tegaya jamaaca min ahli cilmi waxay deliishadeen aayadda qur-aanka ah saciidan طayiban walam tajiduu maan fatayamamuu saciidan طayiban saciid huwa asaacidu calaa wajhi اlardi waxa dhulka ka sarreeya ayaa la yidhahdaa wahada yacumu kula saacidin wax kasta oo dhulka dushiisa saaran oo dhulkii ka midana waa shamilsanaya wax lagu khasisi karaana ma jirto marka la leeyahay turbad wajucila turbatuha marka la leeyahayna turbadu waxay ka mid tahay waa bacdu ajzaa'i alardi dhulka juz ajzaadiisii qayb ka mida weeyaan shayga caamka ana ajzaadiisa wax ka mida laguma khasiso iminka ardada waa caam wax badan yaabo badan bay shimilsanaysaa qayb ka mid a haddaa si gaara loo sheego micnaheedu maaha dhulka ba lagu khasisaya shayga caamka ah uhuuran oo xadiidka laftiisa ka caamka ah bay deliishadeen uhuur markaa tilmaamaya halkaa xadiidku waxa uu sheegayaa qofka muslimkii meel kasta oo uu joogo oo dhulka ka mid ah inay agtiisa ay tahay masaajidkii yani meeshuu ku tukanayey iyo tahaaradiisi oo ciiddii markaa meeshuu ku gebagebaysanayay waxaa kale markaa adiladooda ka mid a waxay nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu safar bay galeen dagaalkii la odhan jiray ghazwatu tabuuk dhulka ay marayeenna dhul ciidlaba muu ahayn dhul bataax ahoo wuxuu ahaa saxara ahoo markaa ciid ciiddeenano kaleba aan lahayn biyahay siteenna waxa uu ahaa biyo yar bay ahaayeen nabiga lagama soo warin calayhi salaatu wasalaam inuu ciid sii qaatay dadkiina muu farin inay ciid soo qaataan saxaabadiisa cid ka midna caynkaamay sameeyin calaa ayi xaal waxay kutusanaysaa dhulka ajzaadiisa ama jinsu lard dhulka jinsigiisa wixii ka mid ah in lagu gebagebaysanayo oo dhagaxaantii iyo quruurixii ay ka mid yihiin iyo ciiddii iyo wixii la mid ah caynkaan wax rajaxaya ibnulqayim sheekiisa ibnu taymiyana waxaad moodaa inuu hadalkaas markaa saasoo kalesna uu tilmaamay marka waxa lagu turaabkii qofku inu ku hadduu heli karayo inuu ciiddii uu ku gebagabaysto soo raacis ee boorka lahayd haddii ayna suuro gelin uu joogo dhul marka waxa weeyaan aan lahayn turaabkii waa wuxuu ku gebagabaysanaya dhulkaa uu joogo wuu ku gebagabaysanayaa waayna ka asaxaysaa asbaabta keensataa in la gebagabaysto xadiidkan bay nagu taallaan faqaala ya fulan ma manacaka an tusallia fi an tusallia an tusalliya fi lqawm faqaala ya rasuul allah asaabatnii janaabatun walaa maa janaaba igu dhacday oo walaa maa biyo aan ku weysay ku meedhana ma haysto waxay kutusanaysaa mid ka mid a asbaabta loo tayamumay asbaabta keensata tayamumka waa laba arrimood unba ugu muhiimsan ama waaba laba un laba isku imanaysa hadduu qofku biyo waayo biyo la-aan qofkii xad muxdiska ahaa xadath akbar iyo xadath asqar labadaba ama safar ha ku jiro ama xadar ha ahaadee hadduu joogo iyo hadduu musaafir yahay xadathku hadduu asqar yahay iyo xadathku hadduu akbar yahay intaba yani haddii uu biyo waayo waa u gebagabaysanaya maxaa u daliila qawluhu tacaala falam tajiduu maaan biyo haddii aydan ahayn fatayamamuu saciidan ayiba marka biyo la-aan baa loo gebagabaysanaya iyo xadiid abi dar radia allahu canhu nabigu calayhi salaatu wasalam wuxu uhi asaciid aayib wudu lmuslim saciid aayib saciidka wanaagsan ee aahirka aayib ee aaahir saa daraadeed ba ahlucilmigu waxay idhahdeen qofku waxa uu ku gebagabaysanayaa ciidda uu ku gebagabaysanayaa waa inay daahir tahay haddii meeshu nijaas tahay oo meel nijaas uu ku gebagabaysto tayamumkaasi ma asaxayo saciid aayib waa qofka muslimka ah waysadiisa ama uhuuru muslim qofka muslimkaa tahaaro qaadashadiisii weeyaan wain lam yajid ilmaa cashara siniin toban sannadoodba biyiyuuna heline toban sannadood yuuna biyaba helin hadduu biyaba waayo toban sannadood ciiddaasubaad ku gebagabaysanaysaa biyihii aad ku weysaysanaysay iyo biyihii aad ku meedhanaysay meedhashadii waajibka ahayd labadaaba haddii aada weydid ciiddan baa kuu daahira oo ku weysaa fa idaa wajada almaa wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam markuu biyahu helo falyumisahu basharatah jirhkiisa ha taabsiiyo yani jirhkiisa yani ha mari oo marka waxa weeyaan ku maydho ama ha ku weysaysto fa ina dalika khayru abu daawuud baa soo saaray sheekh alalbaani sax abu daawud buu ku saxiix yeelaya marka waa biyo la-aanta biyo la-aanta maxaa soo gudagelaya waxay soo gudagelayaan culimmadu biyihoo qofka ka fog oo masaafo dheer uu soconayo yacni biyaha meesha ugu dhoway aada bay uga fog tahay fogaanshahaasna dadka de way u kala duwan tahay ama biyaha laftoodiiba ceel bay ku jiraan ceelka wuxuu kaga soo saaraba ma hayaba waadaantu uu kaga soo saari lahaa meeluu ku dhaadhaco hadduu ku dhaadhici lahaa weelkuu soo darsan lahaa wax luuma hayaba biyuhuna meel xogoo hoose oo dhulka hoostiisa bay ku jiraan waa gebagabaysanaya yacni wax adag biyihii lasoo saaro amaba cadow baa ka xiga cadowgaasoo laba nooc noqon kara xayawaan dadka cunayaba ka sokeeya ceelkii ama meeshii biyaha doonin lahayd kasoo qaadan lahayd amaba cadow aadamiyaba ka sokeeya yacni cadow wax dilaya oo dad bini aadamaba ka sokeeya meeshii biyahaad ka doonan lahayd waad gebagabaysanaysaa ama qofku biyo yaroo kooban buu haystaa sidii kii musaafirka ahaayoo kale biyahan wuxuu u baahaya inuu cabo oo hadduu ku maydho ama uu ku weysaysto dee waxa weeyaan waa kuwa haraadaya marka biyahan waa iska haysan doonaa wixii marka waxa weeyaan tahaaradiina waa u gebagabaysan doonaa weysadii ama maydhashadii ama saasoo kale biyahu haysta oo biyahi wuxuu ku karsany ku karsanayey haddii markaa intan wax ku karsado hadduu intan ku weysaysto ama ku dahaaro qaato wuxuu wax ku karsada ma helayo marka wuu iska haysan doonaa biyahanna oo cuntadiibu ku karsan doonaa waana taymuumi doonaa masaaishaas baa kaa soo soo geli taas waa sababta koowaad sababta labaad waxa weeyaan idaa khashya darara min isticmaali ilmaa biyaha is biyihii wuu haystaa marka hore biyo la-aan be marka hore waxaa loo gebagabaysanaya maxay biyo la-aan iminka biyi waa la haystaa laakiin qofku wuxuu ka baqanaya inuu biyihii hadduu isticmaalo inuu dhibaato kasoo gaadho dhibaatadaas oo laba nooc noqon karta inuu qofkuba uu dhintoba uu ku halaagsamo amaba inay xanuun iyo waxyaaba lamid marka ay ku dhacaan jidhkiisii waa darar iyo dhulki jidhkiisi ay soo gaadhayso maxaa ka maxaa lamid a maxaa ka mid a xanuunkii oo kale masalan qofkii oo dhaawac uu ku sugan yahay jidhkiisi meel ka mid a ama dakar baa madaxii kaga yaalla ama jidhkii biyaha la marinayo oo dhan baa wax ku dhaceen oo masalan finan baa kasoo yaacay ama dab baa ku dhacay oo marka waxa biyihii lama mari karayo jidhkii markaasaasay aan loo biyihii loo mari karaynin ama waxa dhacaysaba baraf iyo qabub fara badan baa jira qofkiina suurtagal umaaha inuu biyihii uu diiriyo si ugu maydho oo kale xaaladaasna qofku waa waa sabab keensanaysa inuu qofku uu gebagabaysto maxaa u daliila qawluhu tacaala walaa taqtulu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima yani qofki inu naftiisii dilo mamnuuc waa xaaraam wey marka isagoo dahaaro qaado naftiisii inuu ku dilo oo dahaaradii masalan nabarka oo kale intuu biyo ku shubo deetna taasi ay sababtay inuu halaagsamo aayaddan qur-aankaha soo gudagelaya walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waxaa u daliila oo sunnaha uga daliila oo aayadda qur-aankaa si fiican noogu sii caddaynaya laba qiso xadiidu jaabir bni cabdillaah radia allahu canhu wuxuu ka warramay nin dakaru ku yaalay wuxuu safar baanu ku jirnay dabeetana nin baa madaxa dakar baa kaga yaalay ninkii baa marka waxa weeyaan habeenkii jinaabooday raggii la joogay ee saaxiibyadiisa ee la socday buu ku yidhi waxa weeyaan dhaawac baa madaxaygaga yaalla oo nabar baa madaxaygaga yaalla waanan jinaabooday maxaan yeelaa waxay idhaahdeen intaad awood u leeday biy ood biyo helaysid ood meedhan karaysid waad meedhanaysa ninkii waa meedhay dabeetana waa dhintay rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qataluuhu qatalahum allah ninkii way dileen qatalahum allah inamaa shifaau lciy asu'aal qofka jaahilka ah dawadiisu waxa weeyaan hadduna waxba garanaynin dadka wax garanaynin wax weydiiyo oo loo sheego waxa ku fulneedo keliya un inuu madaxa ama khirqad ku xidho o kale jirka deetana uu meedho ayaa marka xadiidka kusii taalay marka in uu qofku ama uu gebagabaysanay hadduu ugu cabsado marka ay keensanayso qofku inu halaagsamo taas waa mid qisada kalena waa qiso camar ibnu caas saxaabigii la odhan jiray radia allahu canhu dagaal la odhan jiray gazwatu dati salaasil ayuu rasuulku u diray calayhi salaatu wasalaam kooxna waa raaciyey saxaabada ka mid a habeenkii bay seexdeen dhaxan fara badan baa dhacday dabeetana isagu waa jinaabooday ciidanka marka isagaa hogaaminaya oo salaadiina tukanaya ninka hogaamiyaha salaad tukan jiray salaadii arooriyo ayuu wuxuu sameeyey wuu gebagabaystay deetana waa tukiyey dadkii markay soo noqdeen ee magaalo madiine ay kusoo noqdeen baa rasuulka loo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma adigoo tayamumayba yaad dadkii tukisay markaasu wuxuu rasuulki ilaahay waxaan xusuustay walaa taqtu qawluhu tacaala walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman oo waxaan ka cabsaday naftaydii dee inayn halaago haddii aan meedho qabowga dhacayo awgeed ee biyuhu barka siday u haayeen dabeetana waan gebagabaystay buu rasuulku waa qoslay calayhi salaatu wasalaam yacni ma odhanin salaaddii soo celi hadday sidaas dhacdo wax maanta dabada ha yeeli kuma odhanin yacni waxay kutusinaysaa qofka hadduu biyaha inuu isticmaalo u ka baqdo qabow uu kaga baqdo ama xanuun jidhkiisa ku yaallo uga baqdo inuuna biyihii isticmaalana deetana uu gebagabaysanayo oo gebagabaysiguu la imanayo oo tayamumkiina uu marka waxa weeyaan imanayo yani asbaabtiisa ay ka mid tahay idaa khashiya darara min isticmaali ilma taasi markaa waa sababta waa labadaas sababoodu labadaas asal u ah masaa'il kale oo kuwa ku jirana waa lasoo dhexgeliyaa uun oo culimmadu halkan bay soo geli lakin labadaas ba ka asala waxyaabaha masaa'ilka culimmadu sida gaarka u sheegeen dulmarna waxaa kamid ah oo tayamumkan ku tacalluqa qofkii haddii uu safar ku jiro musaafir u yahay inta uu biyihii doonanayo ee uu soo qaadanayo ee uu weysiisanayana haddii uu ka baqanayo dadkii uu la socdabay inay ka tagaan ma u banaanta inuu gebagabaysto oo biyihii uu dooranayaba iskaba daayo maala biyuhu mau fogaba meel dhowba kasoo doo kasoo qaadan karaa lakin intuu biyaha ku maqan yahay ee biyaha uu soo qaadanayo ayaaba laga yaabaa dadkii uu la socday saaxiibadii ahaa inay kaba tagaan oo isugu waayaan ibnu xasam waa baneeyeen qofka uu tayamumayo xaaladda noocaasoo kalea waa la gebagabaysanaya buu yidhi lakin sheekhu alalbani raximahullah isagoo tafsiil wuxuu yidhi haddii ay maaragtay dadkan qofku uu la socday musaafirkii ka tegitaankoodu hadday sabab u noqonayso inu halaagsamaba san dariiqibama ma garanayaba ninkan dadkan buu la socday dadki waa ka tegeen dariiqay hadduu ka hallaabo waxa weya waxa laga yaba inu halaagsamo xaaladda noocaasoo kale waa gebagabaysanaya laakiin haddii taasi ayna jirin oo ay soo xasilaysa keliya uun inuu saaxiibadiisii uu la socday ay ka tagaan uu waayo oo kelidiiba iska socdaba waxa weya xaaladda waa biyihii waa doonanaya waana xaaladda biyihii waa doonanaya waana weysiisanaya mana tayamumayo waayo dee fuqdaanu suxba oo keliya waxba yeeli mayso qofki hadduna qofki inu ku halaagsamayo waxaa kale iyaduna jirta qofkii oo biyihii haysta oo helaya inuu gebagabaysan karo lakin wuxuu gebagabaysanayaa salaan la salaamay celinteed maaha salaad uu tukanayo dad biyo haysatid ood isticmaali karsid biyihii oonaad ka baqanaynin dee tayamumku ma imanayo mana asaxayo laakiin xaaladda noocan oo kale waa asaxaya macnaa qofkii doonaya inuu cid salaamo ama salaan la salaamay inuu celiyo oo aan weyse qabin biyana ay yaallaan si uu salaanta u celiyo oo gebagabaysan karo sida xadiid ibn cabbaas radia allahu canhuma ibn cabbaas wuxuaan u nimid bu nin laodhan jiray abuljuhayn abuljuhayn markaan so galnay wuxuu nagu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa ceel bi'ru jamal la odhan jiray markaa ayaa rasuulkaa yimid calayhi salaatu wasalaam marka bi'rigaas dee waa waa ceel biyo ku jira nin baa soo maray waa salaamay rasuulka rasuulku salaadiisa muu celin ilaa gidaarkii meesha uu yaalo uu qastay dabeetana ku tayamu gacmihii ku dhufto wejigii gacmihii uu masaxay dabeetana salaantii buu ka celiyey kaas wuxuu daliil u yahay in loo gebagabaysan karo liraddi salaam iyadoo biyihiina ay markaasi ay jiraan qofku biyihii ma iibsanaya haddii biyo uu waayo uuna haysan biyo laakiin biyo waa heli karaa wuxuu ku helayaa lacag inuu iibsado ama qiimuhu biyuhu ay marayaan ama qiimo ka yar sarreeyaba laba qol ba ahlu cilmiga ku leeyihin qolo waxay dhaheen mar haddii iibba gaadho la iibsanba maayo uu gebagabaysanaya in biyaha la iibsado fadl ma biyaha dheeraadka in la iibiyaana waa mamnuuc bay yidhahdeen waa inaa maanta insha allah kitaab albuyu qolo kale waxay maayaan waa waa iibsanayaa haddii uu karayo inuu iibsado waana saa saxiixa biyaha masaafada loo raadinayaana wax taxdiida male dadku curfigood bay ku kala duwan tahay yani qofku meel intuu tago kasoo qaadanay safar aan loo gelin laakiin biyaha la raadinaya wey waxaa suurtagala qofku inuu helo biyo waxoogaaya oo biyaha xubnihii la meedhayay qayb ka mida markuu meedho qaybta kale way ka go-aysaa muxuu yeelaya biyahan waa haystaa markuu wejigii meedho labadii gacmoodna meedho intaasi ku go-aysaaba madaxii iyo lugihii iyo dhegihii baa soo hadhaya muxuu yeelaya waxay yidhaahdeen culimmadu biyahaas ka tegi maayo waa isticmaalaya madaxii inta yani ka gaadho waa ku meedhaya intay ka go-dana waa gebagabaysanaya liqawlihi tacaala fattaqu llaha ma statactum intaasuu isagu awood leey idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum marka shookaanna saasuu markaa tilmaamayaa raxmat ullahi caleyh kaasi marka waa tayamurka in yar haddaan raacino waxyaabaha jabiya nawaaqid yani tayamumka waxyaabaha buriya waa laba shay oo keliya wixii weysada jabin jiray waa jabiyaa weysada wixii burin jiray waa buriyaa aynu hore usoo marno maa kharaja min asabiilayn min caynin aw riixin waynu soo dhiganay annawm almustaqriq hurdadii aklu laxm alibil masu lmar'ati bishahwatin masu dakar bishahwatin waxyaabihii weysada jabin jiray وابريان تيممكنا لأن التيممك يقوم مقام الوضوء هل كي هل كي بيها ما هل كي ويسدا أيو قليل أرن كلبات وعويا وجود الماء هدي قف وويسي وقبقبيستي بيها الآن لتنو بيه وحري markii hore waxaad u gebagabaysatid biyo la'aan haddaad biyo la'aan u gebagabaysatid ood biyo dabeetana aad heshid waxa weeyaan tayamumkii waa buray saa daraadeed waxay dhahdeen idaa idaa wujida almaa batala tayamum haddaad biyo la helo tayamumkii waa buray saddex xaaladood buu markaa noqonaysaa waktiga xa- qofku eh, isagoo maalan waxaa suurtagala inuu biyihii helo isagoo salaaddii ku dhex jira isagoo salaaddii ku dhex jira hadduu helo biyihii waxay yidhahdeen culimmadu weysadiis tayamumkiisu waa buray tayamumku hadduu buro weyse salaadda way burtay salaadda haddii burto waa ka baxaya waa soo waa soo weysanaya ama waa soo dee biyihii waa soo- kusoo weysanaya sida maalan qofkii isagoo weyse qabarku salaaddii u galo deetana weysadiisi ay jabto salaaddii u buray si uga baxayay ayaa tana ay la mid tahay oo tayamumkii waa buraya dabeetana waa waxa weeyaan waa soo weysaysanaya biyaha uu helaba kusoo weysaysanaya waxaa kala suurtagal ah salaadii markuu ka baxay dabadeed inuu helo biyihii ama laa keeno xaaladaasna salaadii mar hadduu tukado salaadii dhamaatay salaaddii soo celin maayo qabla salaa salaada ka hor isagoo tayamumay haddii marka waxa weeyaan eh, biyihii uu helo oo laakiin weli salaadii aanu gelin iyadana tayamumku waa buray waa weysaysanaya salaadan hadda soo socotaa eh, uuna weli tukana wuxuu ku tukanayaa weysadaas labada arrimood baa buriya wax kale oo tayamumka buriyaa ma jirto ahlucilmigu waxay isweydiiyeen tayamumku gebagabaysigu ma halkii biyaha ayuu ku jiraa ma halkii weysada mise kuma jiro micnaheedu waxa weeye weysadu siday ahayd oo kale ayuu la mid noqonayaa miya miseu ka duwan yahy bimacnaa waxaa la weysaysan jiray salaaddii oo aan soo gelin qofku salaaddii inu soo gelin ma weysaysan karaa Eh, waxaan jira ma tayammumi karaa siduu u weysaysan jiray oo kale qabla waqt qofka weysaystaa weysadiisa waxa uu ku tukanayay salaado farala iyo salaado sunayaal intuu doono sidaasoo kale miyuu yahay tayamumkina markuu tayamumo salaadihii faralka ahaa miyuu ku tukan karaa iyo salaadihii sunayaasha intuu doono weysadu kuma jabto bikhuruuji alwaqti salaadii cishaa imika marka salaadii magrib markaad soo weysaysatay ee salaadii magrib aad tukatay ee salaaddii maqrib ay dhammaatay miyaad noqonaysa maad soo weysaysanaysaa mise waxa weeyaan salaaddii cisho waad ku tukan kartaa ee imika soo gashay waad ku tukan kartaa soo maaha sidaasoo kale miyuu yahay tayamumkiioo bikhuruuji lwaqti waxa weeyaan miyuu ku miyuu ku burayo mise kuma burayo micnaheedu waa aynkaas markay leeyihin hal yaqumu maqaamu lwudu taasay ugala jeedaan laba qowl bay culimadu ku leeyihin qolo walba waxay leeyihiin halkii weysada isagu maba gelaye marka salaad farlo keliyaad ku tukan kartaa salaada fardo mid ku tukan salaad kaloo faralo labaad kuma tukan kartid laakiin sida saxiixa sawaabku waxa weeye tayamumku waxa uu joogaa halkii weysada weysaduu la xukun yahay wuxuu kaga duwan yahay haba yaraate ma jirto wixii weysada lagu qaban jiray baa lagu qabanaya wixii weysada lagu banaysanaya baa lagu banaysanaya wixii weysada burinaya baa burinaya Eh, wuxuu kaga duwan yahay keliya isaga waxa buriya tayamumku waxa buriya biyo oo la helo haddii markaa qofku uu gebagabaystay maxay biyo la-aan waxaa kale iyaduna lamid ah qofku hadduu cudurdaar xanuun haddii marka waxa weeyaan hay awgeed ama jidhkiisa ku sugnaa uu u gebagabaystay xanuunkiina uu meesha ka baxo wax cudur cudurdaarkaas uu zuulo iyaduna waa lamid way buraysa iyada kole adu inahaas baa axkaamta tayamumka ugu muhiimsan sida loo taymumayna xadiidkan soo socdaa inoo sheegay عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بأدري في حاجة بأدري باهي فأجنبت يتنوى الجنابودي فلم أجد الماء بيمان هلين فتمرغت في الصعيد عيدي أي مركز يسكر الرقي كما تمرغ الدابة سيد دابة مركز يسكر الرقي عيدا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بأنو أيمك فذكرت ذلك له arrinkaas baan u sheegay faqaala rasuulku wuxuu yidhi innamaa yakfiika waxa kugu filnaa oo keliya uun an taquliya biyadayka haakadaa inaad labadaa gacmood sidaa aad ku yeeshid uma daraba biyadayhi larda dadan labadiisii gacmood buu dhulku ku dhuftay darbatan waaxidatan darbad keliya uma masaxa ashimaala cala alyamiin bidixii ayuu midigtii ku masaxay wa daahira kafayhi labadiisii kafna waa masaxay wa wajhahu wejigiisiina waa masaxay waay xadiidkan waxa uu tilmaamaya kayfiyaddii loo tilmaamayay qaala bacaanii annabiyu sal ly sl nabigi ilaahay baa idiray fii xaajatin xaaja ayuu idiray yani arad ayuu idiray rasuulka rasuulka markaa dirtay calayhi salaatu wasalaam falam ajid ilmaa biy faajnabtu waan jinaabooday falam ajid ilmaa biyo maan helin biyo markaa u ku maydha ayuuna helin uu waayey marka waa sababo kamid a sababta keensata in la taymumo waa sabab labadii sababood mid kamida weeyaan biyo la-aanta fatamaraqtu fi saciidi markaa waxaad ogaataa in waxa weeyaan uu ciiddu ina bedel ka tahay meelashadii inuu ogaa waayo haddii kale uu iska tukan lahaa u haddii kale uu iska tukan lahaa fatamaraqtu fi saciid yani mar haddii biyo aan weyday ciiddanu ku dahaaro qaado oo isku rogrogo dabeetana halkii ha gasho muxuu ahaa medhashadoo kale fatamaraqtu fi saciidi saciidkii ayaan isku rogrogay bu ihi kamaa tamaraqu daabatu siday daabaddu iskugu rogrogto oo kale isku yani marka waad aragteen xayawaanka oo kale xoolaha ciiddu isku rogaa kolba dhinacdu iskugu rogaa sidaasoo kale iskugu rogay bu ihi marka uma ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalama deeta nabiga ilaahay baan u imid fadakartu dalika lahu arrinkaas baan uga xikaayooday an uga warramay faqaala inamaa kaana yakfiika waxaa kugu filnaa uun oo tamaruqan iyo gabadgelrogan aad ciidda isku rorgatay waxaa kaaga kaaga filnaa an taquula biyadayka ay an tafcala bikafayka labada kaf baa lagula jeeda yad waa labada kaf weeyaan ya waa lagu ilaaqa waktiyada qaar ka mida faqطacuu aydiyahumaa yani wasaayiq wasaayiq faqطacuu aydiyahumaa waa labada kaf weeye marka an taquula biyadayka labada gacmood taquula ay an tafcal an taquula biyadayka labada gacmood ku samaysid haakadaa hadu waa litanbiih kaafkuna waa litashbiih micnaheeduna waxay mila maa aquulu biyadii san labada gacmood layahay oo kale inaad tidhaahdi o uma daraba biyadayhi alarda waa labadii kaf buu dhulka ku dhuftay darbatan waaxidatan mar keliya uma masaxa ashimaala cala alyamiin markuu saa ugu dhuftay labadii gacmood dhulkii ee uu soo qaaday ayuu midigtii iyo bidixii isku masaxay waa sidaa uma masaxa ashimaal cala alyamiin bidixdii iyo midigtii ku masaxay waa bail kaf ama uma masaxa ashimaala cala alyamiin waa daahira kafayhi daahira kafayhina waa dusha sare weeyaan kafka dushiisaa sare intuu labadaasaa iskugu masaxay ayuu haddana dusha sare sama masaxay wa wajhahu wejigiisana waa masaxay waa sidaas xadiidkan waxa uu tilmaamayaa kayfiyaddii loo gebagabaysanayay kayfiyaddii loo gebagabaysanayay ayuu sheegaya qofkii jinabaysnaana waa gebagabaysanayaa sida markaa uu sheikhu islaam uu tilmaamay tayamum اljunub waxay ku sugantay fi axaadiiin صaxiixin waxisaanin xadiid صaxiixa iyo xasan labadaba xadiidka camaar ibn yaasir buu sheegay kana xadiidkii cimraan ibn xuseyn soo marrayna waa sheegay xadiidka abi dar iyo camr ibn caasna aan xagga hore kusoo sheegnayna waa tilmaamay qofkii jinaabaysnaa iyo gabadhii xaydada ahayd iyo qof kasta oo uu waajib meedhasho waajib ahay ay saaran tahay waa tayamumayaa sida qofkii markaa bilaaweysidaah uu tayamumaya oo kale uu tayamuma waa isku mid weeyaan wax farqiga udhexeeyaana ma jirto kayfiyadda loo tayamumayo kayfiyadda waa kayfiyadda ugu saxiixsan wey axaadiis saxiixna kusoo aroortay gacantii labadii kaf baad dhulkii ku dhufanaysaa ciiddii baad u qastiyeysaa maraad ku dhufatid sida riwaayadka qaar kamid kusoo aroortay xadiidkan kuma taalle rasuulku alayhi salaatu wasalaam markuu gacmaha ku dhuftay ee kar ugu soo qaado wuu afuufay halanka ka taalo uma masaxa shimaala cala alyamiin yani wuu isku masaxay marka halanka kaga taalo ayaa riwaayada kale waxay sheegaysay inuu afuufay oo markaa labadi gacmood saa u qabtay buu afuufay buu yihi marka dabeetana xadiidkan wuu isla weydaariyey wejigii ayaa la masaxaya sida aayadda qur-aanka inoogu taalla gacanta midigna waa la masaxaya waa kafka oo keliya in weeyaan gacanta bidixna waa la masaxaya waa intaas tayamumka waa hal mar oo keliya dhulka lagu dhufto wejigiina la masaxo labada kafna la masaxo midigtii iyo bidixdii kayfiyadda ugu saxiixsan waa taas halkan laakiin waxay noogu taallaa inuu rasuulku alay masaxa shimaala cala yamiina wadaahira kafay wa wajahahu wejigiisiba wejigiiba la dembaysiiyey wejiga masixitaankiisii marka wawda lagu cadfo tartiib ma faa'iidaynayso waxa weeyaan aayadda famsaxuu famsaxuu famsaxuu wujuuhakum wa aydiyakum minhum marka wejigii waa la horraysiinaya labada kafna waa waa ka dambeynaya waxaa kala jirta xadiid sanadkiisa la dacniye oo daciifa oo aan sixin in uu dhulka ku dhuftay ibnu cumar baa wariyay xadiidka dhulka buu ku dhuftay darbatan lilwajhi wejigii uu deetna masaxay haddana waa ku celiyey mar labaad markii labaadna gacantuu masaxay ilaa lagala gaadho xusulka tii kalema masaxay ilaa xusulka lagala gaadho sanadka xadiidkaasi waa daciif ma asixin xadiid kusoo artay caynkaasna dhammaan oo wada macluul wey yani may asixin kayfiyadda ugu saxixsan waa kayfiyadaas hal mar oo dhulka lagu dhufto wejigiina la masaxo labadii kafna la masaxo waa kayfiyadda ugu saxixsan wey wejigaa la horeysinaya wejigaa horeynaya gacmuhuna waa ku xigaya waay waxaa laisweydiin karaa qofka haddii uu biyo waayo waa gebagabaysanaya wuxuu ku gebagabaystaa hadduu waayo muxuu yeelaya wuxuu ku gebagabaystaa hadduu waayo wuxuu ku gebagabaystaa hadduu waayona xaaladaas sidaa uu yahay buu tukanaya faataquu llaha ma statactum laa yukallifu llahu nafsan ilaa wascahaa sababtii aayadda qor kuso degtay waa inaga sheegnayo dadka qaar kamid bilaaweysi ku tukadeen iyagoo xataa tayamuna m tayamuna muu jirin oo lama garanayn can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku ucطiitu waxaa laysiiyey hamsa shan baa laysiiyey lam yucطahuna aan la siin axadun min alambiyaai qabli cid ambiyadii markaas ka midoo aan iiga horreysay aan la siinin nusurtu waxaa liigu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil in loo socdo yaa liigu gargaaray wa jucilat liya alardu dhulkii waxaa laiga yeelay masjida masaajid baa laiga yeelay iyo wa tahuuran daahir baa laiga yeelay fa ayumaa rajulin nin kasta oo min ummatii ummadayda ka mid a oo adrakathu salaatu salaadu ay soo gaadho ay meeli kusoo gaadho falyusalli ha tukado meeshay kusoo gaadho ha ku tukado wauxillat liya alghanaa'imu haniimooyinkina waa lii xalaaleeyey walam taxila liaxadin qabli cid aan iiga horraysan looma xalaalaynin waucطiitu waxaa laysiiyey ashafaacata shafaacadiina waa laysiiyey wakaana nabiyu nebi waxau ahaa yubcau ilaa qowmihi qowmkiis mid loo soo diro khaasatan gaar ahaan wabucuu ila naasi caamatan ana dadkii oo dhan ayaa la iisoo diray xadiidkan lafdiga caynkana waxaa iskale bukhaari muslim wuxuu soo saaray lafdi ah wabucitu ilaa kulli axmar wa aswad halka ah wabucitu ila naasi caama ayaa isagu wuxuu soo saaray muslim wabucitu ilaa kulli axmarin wa aswadin mid kasta oo cas iyo mid kasta oo madow oo ibni aadamkii ka mid a baa la iisoo diray saa daraadeed zarkashi wuxuu leey fi nukat xadiidu jaabir uctitu hamsan wabucitu ila annaasi kaafa hada lafdu lilbukhaariy lafdigaa bukhaari baa iskale walam yarwihi musliman kadalika muslim caynka umu warinin wainamaa rawaahu bilafd wabucitu ilaa kulli axmar wa aswad lafdigaasuu muslim soo saaray marka waxaa laga yaabaa sheekhu inuu in labada lafti inay isfangashan yihiin intuu u maleeyey inuu deetana ku ilaaqay inuu bukhaari mise labaduba ay soo saareen laakiin saasuu lafdigood uu kala duwan yahay uciitu waxaa lay siiyey rasuulka waxaa siiyey ilaahay subxana watacala ilaahay bay siiyey weeyaan khamsan shan khasladood baa lay siiyey lam yucطahunna aan la siinin axadu min alambiyaai qabli cid ambiyada ka mid ah oo ani iga horreysay aan la siinin nebigiisa ka horreeyey oo la siin jirto waa shan shay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam la siiyey oo khaas u leeyahay isagu oona cidina la wadaagin nusirtu waxaa liigu gargaaray birucbi cabsi iyo argagax oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowga quluubtooda ayuu ku tuurayaa oo uu gelinayaa cabsi masiirata shahrin bil in loo socdo oo marka halkan laga dhaqaaqo meel bil lagu socdo oo waxa weeyaan masaafo intaa leeg inoo jirta marka lagu socdo gaalka halkaa joogaa dadkaa muslimiinta waa ka baqanayaan maanta bay uga baqanayaan masiirata shahri wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulkiina waxaa laga yeelay masaajid meel lagu tukado iyo daahir masaajida waxaa logala jeedaa waa meel lagu tukado waa saalix salaadii baa lagu tukanaya meel kastoo aad joogtid oo salaaddii kugu soo gaadho waad ku tukanaysaa dahuurna waxaa logala jeeda waynaga haddartimananay waa ku dahaara hadduu biyo u waayo waa ciiddi ciiddan waxay ku tahay masaajid bay ku tahay waxaa kale ku tahay daahir waa ku dahaara qaan